waqtiga aad u yar alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wcala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaa wabacd walaalayaal waxaynu ku jirnay kitaabkii alusuul sita waxa uu sheekhu asalka labaad ku sheegay in islaamku faray in dadka muslimiinta ahi ay midoobaan oo ay mid keliya noqdaan oo kuwo taladoodu urursan tahay oo meel keliya looga taliyo oo ay cid quri u taliso adduunya ahaan inay noqdaan diin ahaanna inay noqdaan kuwo meel keliya ka fula oo diintoodu ay ku urursanaato kitaabka ilaahi casa wajal iyo sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam iyagoo u qabsanaya una maraya sidii uu ugu tarbiyeeyey ee uu ugu dhigay ee ugu akhriyay nebigu calayh isalaatu wasalaam islaamku waxa uu diiday sida aynu tilmaannay adilo badanoo ku soo aroortayna sheegnay waxa uu manciyey islaamku in koox in la kala tago oo muslimiintu ay dowlado u qaybsamaan oo maamulkoodu uu kala tago waxaa kale oo la nahiyey inay diiniyan u kala tagaanoo ay axsaab noqdaan iyo firaq ay noqdaan oo ay kooxo kala duwan noqdaan oo kooxino koox aanay la haysan kooxino koox aanay la manaj ahayn taana islaamku waa diiday waana mid sharciga xaaraan ku ah oo asalka ijtimaaca ka hor imanaysa weeyaan sidaa ilaahay uu kitaabka ugu diiday tafaruq dhammaantii ayaa waxa uu ilaahay iyo rasuulkiisuba ay manciyeen wax kasta oo keeni kara in muslim kala tagaan ilaa ayaa ay soo gaadhay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam afcaasha keenaysa inay muslimiintu iskhilaafaan uu diido oo nebigu dhaha laa taxaasaduu walaa tabaaqaduu walaa yabiic bacdukum calaa bayci bacdin wakunuu cibaad allaahi ikhwaanan nebigu wuxuuhi wareys xaasidina midkiin midka kale yaanu ku erin markuu wax iibsanayo oo beyca haisku erina xataa nebigu wuxuu diiday oo shareecada islaamku mamnuucday in qofku gabadh uu og yahay inuu la sheekaysto ama guur ka dhexeeyo arri hadal guur ka dhexeeyo qof kale oo walaaladii ka mid ah inuu intuu u tago guur weydiiyo ayaa la diiday rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sharcigu xataa waxyaabo daqaa'iq ah ayaa la manciyey si aanay muslimiinta u keenin khilaaf dhexdooda nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sufuufta sima haddaad simi weydaan maxaa dhacaya ilaahay qulubtiinu iskhilaafinaya sharciga waxaa lagu manciyey qiibadii iyo namiimadii xantii iyo namiimadii iyo xasadkii iyo dulmi dhammaantii ayaa lagu manciyey kullu haada waa asbaab keenaysa dadka muslimka inay kala tagaan dadna shareecadu albaabada uxidho waa manci maanta markii muslimka xaalkoodu uu noqday inay khilaafaan asalkaas waa inaga arkayna xaggay ku dambeeyeen intaasoo dowladood bay noqdeen dowlad walba meel baa gaar loogu cunaa cadowgeedii baa waxaweyaan bannaan ka helay iyagu isuma gargaarayaan culimmadu waxay dhaheen ma aha sax in muslimiintu dowladaba qaybsamaan haddii se ay dhacday way culimadu haysanu tilmaami doono qof waloo muslim ima dowladda uu ku hoos nool yahay ee muslimiinta ah waa inuu wanaaggeeda ka taliyo ila sharku uu kala daran yahay soo ma haddii aad ka baxsan weydo dhammaantii waa inaad dhammaantii ku wada dhicin waa inaan dhammaantii ku wada dhicin sheekhu wuxuu yidhi markuu masaa'ilkaas sheegay uma saara almru ilaa ana aliftiraaqa fii usuuli اdiini wa furuucihi huwa alcilmu walfiqhu fi اdiin wuxuu yidhi ummaddii islaamku ee ilaahay uu faray ijtimaaca inay diin ahaan iyo adduunya ahaanba ay midoobaan markii ay midoobi waayeen arrintoodii waxay noqotay sidan bay ku dambaysay uma saara almru dabeedna arrintu waxay ku dambaysay ilaa ana aliftiraaqa fii usuuli diini in usuusha diinta lagu kala tago iyo furuucii furuucdiisi lagu kala tago oo usuushina laysku khilaafo caqaa'idka laysku khilaafo furuucii diintana laysku khilaafo madaahib fiqiga laysku khilaafo taas iftiraaqaasaa wuxuu noqday huwa alfiqhu huwa alcilmu walfiqhu fi ddiin dadki waxayba moodeenba iftiraaqii inuu kii saxda ahaa yahay wa saara alamru bilijtimaaci in dadka la faro ijtimaacii iyo isu imaatinkiina wuxuu noqday fi diini diinta lagu ijtimaaco laa yaquuluhu mid aanu ku baaqin oo aanu odhanaynin ilaa zindiiqun mid munaafiqa aw majnuun ama waalani mooyaane subxaan allah waa runtii sheekh wuxuu sheekhu leeyahay ilaahay ijtimaacii uu ina faray diin ahaan iyo adduunya ahaanba dadkii markay ka tegeen xaalkoodii wuxuu ku dambeeyey inay mutafariqiin noqdaanee wax kasta ku kala tagaan oo ay caqaa'idkii ku kala tagaan oo la arko muslimiinta ay ka mid noqdaan qaar muctasile ah ay ka mid noqdaan qaar khawaarij ah ay ka mid noqdaan qaar murji'e ah ay ka mid noqdaan qaar waxa weeyaan baatiniye ama ibaadiye ah kullu haaulaa'i ira ictiqaadka maxay isku khilaafeen ma caqiiday isku khilaafsan yihin mise fiqi ya caqiiday isku khilaafsan yihin ayib miyay suurtagal in la yidhaahdo firaqa ahlulbidaca ee caqaa'idka isku khilaafsan ee dhammaantood islaamka u wada nisbo sheeganaya caqaa'idka kala duduwanay haystaan dhammaantood waa tii nebiguu la yimi in la yidhahdo suurtagal mayt alla nin walba uu saxan macquul ma sidaa awgeed baa rasuulku sal allahu alay wasalam wuxuu sheegay firaqa dhammaantood inay qaldan yihiin cidda xaqii haysaana ay tahay cidda ku goos adaygaysa diintii isagu uu la yimi ee ah sunna kitaabkiisii iyo sunnadiisii iyo waxa isagii saxaabadiisii diin ka dhiganayeen calayhi isalaatu wasalaam rasuulku wuxuu yihi yahuudi way kala tagtay nasaarina way kala tagtay kooxay u qaybsamaan diintoodii bay ku kala tegeen nebigu wuxuu yihi qolana labaiyo toddobaatan bay u qaybsameen qolana saddexiyo toddobaatan bay u qaybsameen qolana waxay u qaybsameen koob iyo toddobaatan qolana waxay u qaybsameen labayo toddobaatan ummaddanna waxay u qaybsami doontaa wuu nebigu dhimisa saddexiyo toddobaatan firqo ayay diinteeda u qaybsami doontaa fii diiniha firaqaasina waxay ku kala tegeen waa caqiido walihaada rasuulku sal allahu alay wasalam inxiraafka caqiidada aad iyo aada uga digay oo nebigu dadka faray inay inay qabsadaan wixii ay haysteen isaga iyo saxaabadiisu radi allahu tacaala canhum ee jamaacadu ay ku sugnayd wuxuu idhi maanta maalin wakhtigu noolaa buu ka warramayaa muslimkii la doonayay wakhtigu noolaana muslimiintu aad bay u kala tagsanaayeen waxa weyan sheekh kooxa kooxay noqdeen qolo walba dowlad yar bay meel ka dhisatay qolo walba waa lagu duulaayo waa laga adkaadaa waxba way iska celin kari waayeen waxa weeyaan iyaga ayaa laysku diri jiray xaalka maanta aynu ku sugannay midka mid lamida ama shabaha buldaan badanoo muslimiin maanta ku sugan yihiinbu ayuu wakhtigaa xaaladdu ahayd marka wuxuu leeyahy iftiraaqii baa diin noqday iftiraaqii ayaa diin noqday waxayna ahayd in iftiraaqa laga tago oo ijtimaac laysku dayo in ummaddan la ururiyo ayay ahayd buu leeyahy uma saara alamru ilaa ana aliftiraaqa fii usuuli diinihi wa furuucihi oo lagu kala tagaa inuu noqday huwa alcilmu walfiqhu fi diinba uu noqdayba fiqiga lagu faanaaba inuu noqday in ummaddii la kala kaxeeyo waana mid jirta axsaabta islaamigaa maanta jirta marka le waryaanahan ka daaya war ilaahay ka baqa war ha qaybqaybinina dadkan ama ikhwaan ha noqdaan ama keyrkood ha noqdaan ama waxa weeyaan kuwo kale oo islaamka un isma sheegta ha noqdaan marka la yidhaahdo war ka daaya war sidan islaamnimoodu way ku daciifaysaa waxay leeyihin sheekh waxba ma ogid in jamaacad la sameeyo oo kooxa kooxa la noqdo oo jamaacad walba manhaj samaysato oo amiir samaysato oo waxa weeyaan shucab iyo kooxa ay noqdaan oo dadka intii kale ay iska ururiyaan oo la dhaha hebel jamaacadu ka tirsan yahay hebella kama tirsana in diin laga dhigay noqoto soo waa qibcanta jirama sheekhu wuxu uhi wasaara alamru bilijtimaaci fi ddiini ijtimaaca in diinta lagu kulmo ku baaqideedii iyo ku- iyo amri- ciddii dadka amraysa ku baaqaysaana waxay noqoto laa yaquuluhu ilaa zindiiqun aw majnuun qofkii ku baaqa waxaa leeyahay kani wuu waanay ama waxaa leeyahay waa munaafiq ama marka la dhaha war jamaacaadkaas sharciga waa ku xaaraane ka tago iska daayo oo gacan keliya hala noqdo oo muslimiintu waxaan ha daadiyaan waxaa leeyahay may kaa jamaacaadka islaamiga ciddii ka hadlaysa ama toosintooda ha noqoto ama le taxasubkay naga daayo waa cumalo gaalada u shaqeeya la leeyahay waa xaqiiqo jirta marka asalkaasi walaalayaal waa asal islaamku uu ku baaqay oo uu aad iyo aad kitaabkiiyo sunnadaba loogu booriyey asalka ijtimaaca midna ogow ummadda islaamka ay intay diintooda mutafariqiin ku yihiin ee ay u qaybsan yihiin dowlado yaryar oo quwadoodii caskariga ahayd ee ciidan ay sidaa u qaybsan tahay caqiidatana ay u qaybsan yihiin oo ay intaasoo kunoo xisbi yihiin axsaab siyaasiya iyo mid diiniyana ay u qaybsan tahay oo qolo walba qumaneedu qorta u sudhan yahay intay sidaa yihiin meel gaadhi maayaan waxay ku guulaysan karaanuun inay waraan waddadii rasuulku sal allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu ay mareen oo ah an aqiimu ddiina ish bacdaha walaa tatafaraquu fiihi in diintii nebiga calayhi salaatu wasalaam inta la barto lagu goos adeego waxaanay taa ummad maanta kaga bixi kartaa in cilmigii xoogga la saaro oo ummadda cilmigii loo celiyo iyo caqiidadii saxda ahayd taas may maanta ummadda nusra ku gaarhi karta wuxuu idhi sheekhu alaslu الثaalis asalka saddexaad min tamaami اlijtimaaci ururka muslimiinta iyo ijtimaaca iyo midnimada ummadda muslimiinta waxaa ka mid ah asamcu wa dhammaystirankeeda waxaa ka mid ah min tamaami اlijtimaaci een, midnimada waxyaabaa kamilaya waxaa ka mid ah ee sharcigu faray asamcu in la maqlo iyo wadaacatu in la- in loo dhega nuglaado liman ta'amara calaynaa ciddii madaxi noo noqota walow kaana cabdan xabashiyan addoon xabashiyaba ha ahaada fabayana allahu ilaahay waa caddeeyey haadaa asalkaa ah maqalka la maqlaayo dadka madaxda ilaahay wuxuu caddeeyey bayaanan caddayn oo shaafiyan qofkii doonayay inuu ka bogsado bogsiinaysa kaafiyan oo ku filan biwujuuhin qaaba buu ilaahay ku caddeeyey oo min anwaaci lbayaani anwaacda bayaanka ka mida sharcan sharci ahaan iyo wa qadaran qadar ahaanba uma dabadeed nebigu sheekhu saara wuxuu noqday haadal aslu asalkaasi laa yac- laa yucrafu midaan la garanaynin cinda akari man man yaddaci alcilma dadka cilmiga sheeganaya badankoodu asalkaa kuwa jaahiliinkaabay noqdeen caamo warkeed baddaadee soo maa fa kayfa alcamalu bihi haddayba ka jaahiliin yihiin sidee ugu camalfalayaan halkan mas'alo kale oo muhim ah ayuu sheekhu ka sheegayaa waa asalkii saddexaade masalada muhimka sheekhu uu tilmaamaya waxay tahay haddii islaamku uu faray in la midoobo oo ummadda muslimiinta loo diiday in ay qaybsamaan siyaasiyan iyo caskariyan iyo dowlad ahaan iyo diin ahaanba haddii loo diiday inay kala tagaan oo ilaahay uu faray inay mid noqdaan oy diintiisa ku walaaloobaan kunuu wadkuruu id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaanan ilaahay saa uu faray diidayna sharcigana lagu diiday wax kastoo muslimka la kaxayn kara waxaa ka mida waxyaabaha midnimada muslimiinta ka shaqaynaya usuusha u adeegaysa waxaa ka mid a in talada muslimiintu meel keliya ay noqoto mid looga taliyo taasina waxay ku imanaysaa in muslimiintu ay adeecaan oo maqlaan ciddii madaxdooda ah ee ilaahay uu amarkooda u dhiibay shuuf sharciga ilaahay waxa uu ka taliyaa maslaxadda addoommada maslaxadda addoommada wixii aakhiradooda iyo adduunyadooduba ay ku hagaagayso ilaahay ka taliya looma eego dadku ma jecel yihiin masdoonayaan mise ma doonayaan waayo maslaxaddaada ma adaa u cilmi badan mise ilaahay ilaahay ilahay wuxuuhi qul laa antum aclamu am illaah sunanta kowniga iyo sharciga ilaahay waxaa ka mid ah in dadweygu muslimiintaa la faray iyo usuusha sharcigu ku baaqay ciddii madax idiin noqota adeeca ha ku dhaga adeygina ee muslimiina saa awgeed baa ilahi wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum ilaahay adeeca rasuulkiisana adeeca kuwa madaxda idiin ah ee idinka idinka midana ee muslimiinta ana adeeca minkum ay min almuslimiin ilaahay baa le adaaca culimadu waa ululamrigu waayo waa laba kooxood bay culimadu le ululamrigu waa culimada iyo madaxda madaxda maxaa lagu adeecayaa waxaa lagu adeecayaa wixii masaalixdii adduunka iyo maamulkeediiya culimana maxaa lagu adeecaya de waxaa lagu adeecaya diintii ay sidanay dadka u sheegayeen madaxdana waxa waajibku ah inay culimada adeecaan si awgeed baa caalim culimada ka mid wuxuu yihi madaxtinimada rasmiga waa cilmi buu yihi waayo baa la yidhio dee amiirka iyo maamuurkuba isaga kaa marqaataan buuri marka madaxtinimada rasmiga waa cilmi buuri walaalayaal rasuulkeenu sala allahu calayh wasalam axaadiis aada u badan ayaa sidaa ilaahay uu u tilmaamaayo in la adeeco umarada uu isaguna ugu tilmaamay ilaahay waxaa kaluu yidhi wa atiicu llaha warasuulahu walaa tanaazacuu fatafshaluu tadhab riixukum wasbiruu in allaha maca saabiriin ilaah wuxuu yihi ilaah iyo rasuulkiisa adeeca hana murmina oo madaxdiinna ha ku qabsanina madaxtinimada haisku ha isku laynina madaxtinimada ciddii madax ilaahay idinka dhigay daaya oo waxa weeyaan wixii wanaaga ku adeeca maxaa lagu adeeci doonaa waanu imanaya ilah wuxuu ihi haddaas haddaad saa yeeli weydaan waa fashilmaysaan awooddiinnuna meesha way kaa baxaysaa muslimka maanta hayst maanta jooga sooma haysata taas markii wax walba las laysku qabsaday cid walba laysku taagay waxa weeyaan wax walba la yidhi qori iyo caaradii ha lagu bedelo fasaadka dhacay waad aragta shuuf ilaahay jalla wacalaa iyo rasuulkiisu markay ina fareen inaynu wixii wanaaga ku adeecno cidda madaxda ah xumaantana ay samaynayaanna waxaanayla faray inaynu ka dheeraano inagu iyagana uga nasteexayno laakiin waxaana lagu yihi qori ha u qaadanin maadaamuu muslim yahay ma aragtaad taas ilaahay iyo rasuulkiisu waxay ku badbaadinayeen waxaa la jarribay oo taariikhdana ku cad maantana cid walba indhahooda ku aragta cid madax ah oo muslim ah bixitaanka lagu baxo ee la weeraro ee qori loo qaato inaan laga dheefin ilaa fasaad mooyaane waxaa laga dheefaa in dalalkii baaba-aan amnigii faraa ka baxo acraaddii waxa weeyaan ay faraa ka baxdo dumarkii meel walba lagu kufsado xoolii la dhaco nufuustii la laayo dadkii wax rakhiisa ay noqdaan waxa weeyaan nin qabaa'il laysu laayo dabadeedna ninba uu noqdo ninkii roonareerka u hor soo sama libiya maxaa ka dhacay ikhwaani qadaafi kaana mujrim mujrim buu ahaa qadaafi walaa shaka fii hada laakiin maxaa laga ma wax ka khayr badan baa lagu bedelay hayaruhu bikhayri minhu laa wallahi wax ka khayr badan laguma bedelay ayib sadaam maca qubxihi wa suui tawiyatihi waxa weeyaan iyo wixii uu sameeyey haddana maalintii la riday maxaa laga dhef adiga arkaya labadii biloodba gaalo waay gacanta waxay u galeen dad aan lahayn intii joogtay enaa birta iska aslaysa nafi may badbaadin xoolana ma badbaadin dallo ma badbaadin cirdina ma badbaadin fasaadka ilaah iyo rasuulkiisu ay ka digayaan waa kaas walihaada hal mid inaad fahantaa waa daruuri culimada islaamka ama culimada sunnada ama salafiyiintu markay leeyihiin ama kutub sunna ay ku qoran tahay in lagu in lagu baxo madaxda muslimiintaa qorina loo qaato lala dagaalamo waa xaaraan markay leeyihiin macnaheedu maaha waxa ay samaynayaan waa sax macnaheedu maaha waxa xuna ay madaxdaasi samaynayeen way saxan yihiinoo waa in loogu sacabiya macnaheedu saas maha laakiin macnaheedu waxa weeyaan war fasaad iyagu fasaad bay samaynayaane fasaadkooda mid ka weyn yaan lagu bedelin macnahedu waa halkaas waana mid muuqata maanta mushaahada beled buldanta ka mid ah oo ma jiro muslima taariikhda inta la hayo oo ku baxay madaxdiisii ilaa laba mid unba unbu ka dhaafay in cadow qabsado iyaguna ay birta iska aslaan imaam axmed dey niman u yimaadeen markaase waxay ku dhahay nimankan madaxda ee gaalnimo oo dhan taqriirinaya ya iyo fasaad oo dhan ee dadkii gaalnimada ku qasbaya hubka waa in loo qaataayo wanadna raacda imaam axmed wuxuu ku yidhi addimaa addimaa waryaadha ka daaya horsamaynina war dhiig badan baa daadan doona fasaad koodan ka weyn baa iman doona acraaddu way baabi'i doontaa buldaantu way baabi'i doontaa wax walba farahay ka bixi doonaan maanta maanta inta aa hadhsanaysaan nabadgelyaaba waayi doontaan buuri waxaa iman doonta inuu qofku u aamin noqon waayo naftiisa iyo maalkiisa iyo dumarkiisa midnaba inuu aamni waayo soo may dhicin markii maanta buldaanta ay ka dhacday marka marka lagu marka ilaah iyo rasuulkiisa sal allahu alay wasalam sharcigiisu saasay fareen la leeyahay macnaheedu maaha in la leeyahay dadka raalli baa laga yahay waxay samaynayaan ee sharciga ku khilaafsan ee sharciga khilaafsan ee macsiyo ah ka raalli noqo raalli baa laga yahay maaha laakiin macnaheedu waxa weeyaan waar fasaadkan ay iyagu samaynayaan fasaad ka badan ha ku bedelin sharciga waa ku xaaraan soo ma munkar in la bedelo munkar ka badan lagu bedela shareecada waa ku xaaraanta walihaada waa rasuulku sal allahu alay wasalam waxau yihi qofka idinka idinka mid ah ee dhinta isagoo bee ee ka baxa amiir muslim ah beecadii ka baxa kharaja min aaaca famaata nebigu wuxuu hi maata miitatan eesh jaahiliya macsiyuu ku dhintay riwaayada kale waxaa ku soo aroortay laqiya allaha yowma alqiyaama walaysa alayhi walaysa lahu xuja isagoo aan xujo lahayn wuxuu ilaahay hortii kaga doodo oo macsiyo u bareeray oo dembi dhabarkii ku sito imanaya u nebigu alayh isalaatu wasalaam garna aan lahayn nabigeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabadooda wuxuu ku yidhi saxaabada waxau yidhi cubaadat bnu saamit baayacanaa rasuul lahi baayacanaa rasuulu llahi sal cala samci wataaca fii minshatina wa makrahina wa cusrina wa yusrina wa atharatin calayna wa an laa nunaasic alamra ahla nebiga waxaanu beeco kula galla inaannu madaxdeeda maqallo oo u dhega nugalaanno marka aanu wanaagsannahay iyo marka nala qasbayo iyo marka aanu cusri ku jirno iyo marka aanu yusri iyo baraare ku jirno iyo marka iyagu wixii ummadda ka dhexeeya ay gaar u qaataan ay dadka qadiyaan ayuu haddana nebigu uhi calayh isalaatu wasalaam adeeca wa atharatin calayna dadka qaar baa waxay idhahdeen umarada nebigu uhi waa adeeca waa kuwa caadiliinta oo maamir amiir caadilaa dadka xoolahoodii gaar u cuna wa atharatin calayna fii manshatina wa makrahina wa cusrina wa yusrina waan laa nunaasic alamra ahlah buu nebigu beecana lagaga qaaday inaananu madaxdayada ku qabsanin madaxtinimada oo intaanu qori qaadanno aanaanu odhan hala rido nebigu calayhi salaatu wasalaam taasuu beecana lagaga qaaday hal mar keliyuu nebigu warkaa noo ogolaaday buu leey cubayd bnu saamit oo waa goorma ilaa an tarow kufran bawaaxan madax inaanu ku baxno waxaana la faray keliya markay gaalnimo cad oo aan gaalnimadeeda muran ku jirin oo lagu ijmaaca inay gaalnimatoo culamo muslimiin aanay ku muransanayn markay timaato cindakum min allahi fiihi burhaan maxaasaa loogu adkay gaalnimadaas waa inay gaalnimo noqotaa waa inay sharciga gaalnimo ku tahay waa in burhaan cad loo hayaa waa in la arkayo oo wax mala ahoo waa la yidhi iyo way ahayd iyo waanu u malaynaynaa ku dhisanaanayo shardiga kale lagu xidha waa maxay waa in qudro loo leeyahayo suulintiisa iyo kubixiddiisa in in la suuliyo aan fasaad ka badani ka dhalanaynin taasina waa shardi kale shardigaasna nusuus badan buu qur-aanka ka soo haray iyo sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam nebigu wuxu uhi man ra'aa min amiirihi shay-an falyasbir faina man faaraqa aljamaca famaatashibran famaata famiitatuhu jaahiliya marka qofkii muslimkaa waxaa la faray inuu inuunu noqonin qof khaarijiya oo ku baxa umaradii muslimiinta waxa aad mudaaharaad arkaysaa diinta islaamka maxalkuma laha sheeg mudaaharaadku waa maxay waa khuruuj shalay dadkii usoo cabinayay mudaharaadka ee lahaa waa ariiq oo duruq sharciya maanta waxa ay qirsan yihiin inay fasaad dhashay qof kastoo muslimana way u muuqataa oo indhuhu ku haya gaaladuna way fahmeen inay waxay ka dhaadhiciyeen dadka waa dariiqo wax lagu bedelo xurriyadaadii baa laad caddaysanaysaayoo waxa weeyaan insaanku xuquuqdiisii bay ka mid tahay sameeya iyagu dantay doonaya waxa wey in muslim isku jabo imise beledoo casiis ahayoo sharaf lahaabaa maanta dulli uga dhacdhacay oo muslim ahaa oo hantidoodiina gaala guranaysaa iyagiina hubka laysugu dhiibay dabeedna la yidhi yalla heellada tunta soo xaqiiqi jirta ma duwalka gaaladu maanta maalin walba malaayiin waxa weeyaan birmiil oo batroola laga rartaa libiya bibalaash biduuni muqaabil intii dalka u dhalatayna hubbaa laysugu dhiiba waxaa la yidhi yalla baasha filinkii aan idiin dhiibna jila dimuqraadiyaddii waa taas maxaa maanta masar ka taagan inay cadow gacan u gasho oo taladeedii ay lahaydeen faraheyda ka baxda bilaahi calaykum xusn maarig cid ka fiican maa la keena jaa khayru minhu maa jaa fasaadkaasay culimmadu ka digayaan islaamkuna fasaadkaasu ka digayaan qofka muslimka ahi inuu caqli inuu wax si fog wax u eego wayaan culimmadu waxay idhahdeen maantan wadciga muslimiintu ay ku jiraan maadaama dowladu ay noqdeen qof walba waxa waajib ku ah dowladdiisaas cidda u talisa inuu adeeco maadaama meel meel maanta muslimiin o dhan mudasaari jirin maxay culimadu saa yidhahan mataqaanaa culimadu waxay saa yidhaahdeen haddii la yidhaahdo maadaamaanu amiir guud jirin muslim oo dhan cid u talinaysa haddaanay jirin muslim oo xaggaad waxaad doonto iska samey hadii la yidhaahdo fasaadku miyuu sii kordhaya masoo yaraanaya waxay noqonaysa haddee ninkii rooni reerka u haro marka akhafu darareynkaa la qaadanaya akhafu darareynku waa maxay dee haddii aad helays ummad meel degani ay ay helayaan oo beled mucayana ummad degani ay helayaan nabadgelyadoodii iyo cirdigoodii ciday ku aaminaan oo maamul muslimiina ah ha adeecaankaas keebaa wanaagsan inaad ku noolaato naftaada amni u ahaato dumarkaaga iyo cirdigaaga iyo hablahaagana aada amni u ahaato xoolahaagana aada amni u ahaato nabadgelyo aad kusoo toosato kusoo seexato iyo inaadoo gurigaaga gudihiisa fadhiya aada baqdo oon bannaanka taagnayn shaarica shaki ma laha inay kale khayr badan yihin sida awgeed baa sancaani iyo culimo badan oo kale kuwa ka horreeya kuwa dambaba xataa culimmada madaahibta ka mid ay yidhaahdeen imaaradu haddii ay imaara caama noqon kari weydo muslimiintu dal kastoo muslimi waa inay amiir muslima samaystaan oo ay isaga adeecaan oo ay dabagalaan sheekhu wuxuu yihi asalkaas uu nebiga iyo ilaahay iyo rasuulkuba sala allahu alayh wasalam qaabab kala duduwan ay u caddeeyeen qayd baa lagu xidhay qaydka lagu xidhay waa maxay qofka muslimka ah ee amiirka ah ee madaxda ah ilaahay iyo rasuulkiisuba waxay fareen inuu cadaalad sameeyo inuu ilaahay dadka uga baqaana la faray hadduu isagu cadaalad samayn waayo waajibka uu ka soo bixi waayo aakhiraa loo qabsanaya hadduu cadaalad sameeyana ajar buu ka helayaa sooma hadduu cadaalad sameeyo oo islaamnimadii dadka ku dhaqo oo waxa weyaan dadka waxa weeyaan hantidooda iyo xoolahooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo waxa weeyaan diintoodaba uu hagaajiyo wuxuu noqonayaa imaam caadilah dabeedna wuxuu ka mid noqonayaa toddobada qofe ilaahay u hadhaya sooma sabcatun yudiluhum allahu fii dili yowma laa dila ilaa dilo yaa ugu horreeya imaamun caadil haddii uu xumaan sameeyo oo uu madaxtinimada ilaahay uu dhiibay uu ilaahay kaga biqi waayana sayaqifu bayna yadihi illaahi caza wajalla wayataxamalu hada alwisra kullah dembigaa dhammaantiina isagaa qaadanaya aakhirana waa laga xisaabinaya oo xisaabba uga dambaysa bal ha rasuulkeenna u fiirsada saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu ku yidhi haddii ay yimaadaan umaro iyo madax aan nacdalaysaan iyaguna idin nacdalaya umarada dadkii muslimiinta ay u talinayaan nacdalayaan iyaguna nacdalaya muslimiintii ma umaro saalixiina markaasuu nebigu wuxu uhi sala allahu calayh wasalam maxaanu samaynaa saxaabadii markay ku idhahdeen tuadduuna aladii tuadduuna aladii calaykum watasaluuna allaha aladii lakum xaqa ay idinku leeyihiin u oofiya oo siiya oo waa maxay wixii wanaaga inaad ku adeecdaan hubna aanaydin u qaadan qorina aanaydin u qaadanin aanaydin ummadda kala jabinin intaa meel wada joogta israacsan xaqa ay idinka idinku leeyihiin oofiya watasaluuna allaha aladii lakum xaqiinana ilahay weydiista bu nabigu alay isalatu asalaam rasuulku wuxuu ihi mar kale waxay calayhim maa xumiluu wa calaykum maa xumiltu idina wixii waxbaa laydin faray iyana waxbaa la faray tiinna idinku ka soo baxa toodana ilaahay baa kala xisaabtamaya ninka amiirkaa ee muslimiinta u taliya wuxuu ku leeyahay raciyadiisa inay u nasteexeeyaan xaqa u sheegaan waaniyaan ilaahay ka baqiidhaahdaan laakiin inay ummaddii kala jabiyaan oo la yidhaaho ha lagu baxo waa wax aan sharciga ku khilaafsan waana wax waaqaca samarada ka dhalataa wax mariira ay noqoto maxaa lagu addeecayaa madaxda muslimiinta waxaa lagu addeecayaa wixii ilaah iyo rasuulkiisa ogoliye iyo wixii wax daacaa u adeegaya ama wixii macsiiyo gaalnimo ah haddii kurka lagaa goynayo kuma addeecaysid hadduu xataa kugu dhibo tasbiruu macahu waad waad la sabraysa gaalnimadaa qaadan maysid iyo waxaa sharciga khilaafsan laakiin inuu xumaan ku farayaa waad diidaysaa xumaantii uu ku farayey laakiin ku bixi maysid maaragtaad shareecadu masaalixda ummadda siday u ilaalisay waxaad malayn karta maaha laakiin ummadda iyadaa ka tallowday shareecadii sheekhu wuxuu masalada culimmadu adilo ciidda ka badan ayay sheegeen nusuusta ciidda faraha badan ee ku soo aroortayna kutub gaar looga alifa jira nebigu wuxu uhi cala almari lmuslimi samcu waaaca fii ma axaba wakarih ila an yu'mara bimacsiya fain umira bimacsiyatin falaa samca walaa aaca lakiin culimadu waxay leedahay waxa aanad waxaas waa inaad hubtaa inuu macsiyo yahay lagu faray haddii wax maslaxad ummadda caamkii ku jirto ay tahay xataa culimadu waxay dhahdeen hadduu mubaax faro shay iska mubaaxa oo bannaanaa hadduu madaxda muslimiintu ay dhahdaan sidaa ha loo sameeyo sidaa in loo sameeyaa waajib noqonaysa oo mubaaxii wuxuu ku noqonayaa waajib biamrihim wax maslaxadda caamkaa u adeegayo oo dhan nusuus gaarina aanay ku soo aroorinna waa lagu addeecaya miaal baan idin siinay hadda waxaa maalna caalamka laga yaqaana ishaaraatu muruurka ama qawaaniinta taraafiga maxaa loogu talagalay waxaa loogu talagalay u adeegayaan waa xifdul arwaax soo maha arwaaxdii dadkaa lagu ilaalinaya soo maha iyo mumtalakaadkood iyo hantidoodi ma wax sharcigu faraybaa in la ilaaliyo arwaaxda iyo mumtalakaadkaas mise waa waxaanu sharcigu faray waa wuxuu sharcigu faray wixii u adeegayaana waa waajib ba culimadu markaa in lagu adeeco umaradii muslimiinta si awgeed culimadu wuxuu dhahan qofka ishaarada iyadoo baxaysa oo casaana goo'iya macsiyuu sameeyey culimadu dhahan qofka la yidhi waddadan baabuurka ku kaxee boqol iyo labaatan ka badan ha ku soconin ama halkan waa jaam oo waa masuuqa dhexdiisii ee lixdan kilomitir ka badan ha ku soconin ee boqol ku soconaya macsiyuu ku jira culimadu dhahan waana mutacadi bay culimadu dhahan wuxuu jiiro iyo wuxuu kharibaynta waa laga qaaday marka walaalayaal qofka muslimka waxaa la faray macsiyo uun mooyaane wixii kalaba inuu ku adeeco umarada muslimiinta nebiguna wuxuu tilmaamay qofka dhinta isagoon beeca ku jirin ee muslim ah dee inuu miita jaahiliya dhimanayo miito sharciga khilaafsan ilaahay hortiisana u imanayo isagoon xujo ku lahayn waay sheekhu wuxuu ina yidhi uma saara haada lasl asalkaasi wuxuu noqday laa yucrafu midaan laga garanaynin cinda akar man yaddaci lcilma cidda aan cilmiga sheeganaysa badankooda asalkaasi midaanu aqoon buu noqday de hadday kuwii culimada haba taa garan la yihiin maxaad mooday kuwii caamadahana alcaamadu yay tabacu yihiin culimadooda fakayf alcamalu bihi buui ninka aan garanayn siduu ugu camal falaya suurtagal maa inu ku camal falo sheekh ibnu cudaymiin wuxuu yidhi dad badani waxay aamineen in umarada lagu baxo iyo in hub loo qaato iyo in dowladaha la rido inay ka mid tahay alkhiira fii diin illah caza wajal alkhiira calaa diin illah inay tahay hinaase uu hinaasayo diinta ilaahay caza wajal ama waxa weeyaan hiilin uu hiilinayo mana aha buu yidhi sheekhu hiilin fardi afraad badan oo ummadda ka midna nin walba wuxuu isu qaatay inuu isagoo amiir yahay ya cajaa'ibta waxaa ka mid ah in dadka axsaabta islaamigaa ku jira ay ku odhanayaan xisbiga in laga baxaa waa mamnuuc laakiin tii ilaahay uu faray in lagu jiro in la galaana waa waa murjiinnimo ama waa qalad xisbigiisa in laga baxaa wuxuu arkaa inay tahay meel ka dhac umar imaaradii islaamka waxa weeyaan iyo dadka muslimiinta cidii u talinaysa taladooda lagu baxana diin buu arkay soo maqluuq ma ilaahay xaqaana waafajiya insha allah fadal sheekh qofku cilmiga barashada uu barato ayuu runtii waxa uu ku fahmaa camalka uu samaynayo inuu sax yahay iyo inuu qalad yahay sidaa awgeed qofku marka uu cilmiga iyo diinta barto oo u daadego wuxuu fahmayaa wax badan oo waaqica yaalla oo qalad ah haddii aynu kelmad ku khatinno baabkan waxaa qofka muslimkaa saaran inuu ka shaqeeyo wixii muslimiintu ay ku midoobayaan ama ummaddiisu ay isku raacayso inuu ka shaqeeyo wixii ummaddaa kala jejebinayaana waa mid uu ku dambaabayo ummadda in loo qaybiyo axsaab siyaasiya oo la dhaha kursiga u baratamo hadhow marka qola hesho qolada kale intay dafirto dabeedna ay hub u qaadato oo la dhaha waa kaas bal waa kaasa fuul ku fadhiisa bal waa kaas ya ama in loo qaybiyo ummadda axsaab dee waxaan yidhi axsaab islaamiya in ummadda loo qaybiyaan bannaanayn intuu aan islaam ahayn loo qaybiyaana kama sii darante oon waddadii islaamka ahayn dimuqraadiyad iyo wax kharaaba waxa weeyaan diin iyo manhaj ka dhiganaysa adiga arkaya maanta ummaddii muslimiintaa dhibka haysta ee tafaruqu baday way sii kala jajabaysaa markaas intii meel deganayd baa sii qaybqaybsamaysa gobol gobol xaafad xaafad ya waxay ku socotaa baan malaynayaa sida hadda waaqicuu yahay in hadhowta jirib jirib loo kala go-o dadka waxaa ka shaqaynayaa dembi aada u badan bay ilaahay agtiisa ayay kasbanayaan marka qofka muslimka inuu taageero iyo inuu ka qayb galo midna maaha haddii aad awoodi karin inaad muslimiin isu keento ha ka shaqayn inaad sii kala kaxayso wuxuu yihi sheekhu alaslu raabicu asalka afraad waa bayaanu lcilmi waalculamaa in la caddeeyo cilmiga iyo culimada iyo walfiqhi walfuqahaa cidda fiqiga saxdaa iyo fuqahadii mansiladooda iyo martabadooda in la caddeeyo iyo wa bayaani man tashabbaha bihim cidda isu ekaysiisay culimo iyo fuqaho ee aan culimo iyo fuqaho ahayn walaysa minhum aan iyaga ka mid ahayn asalka saddexaad buu sheekhu leeyahy waa cilmi afraad cilmigaa ilaahay waa caddeeye waxaa kaloo ilaahay caddeeyey culimo iyo mansiladooda iyo booskooda waxa ilaahay uu kala saaray culimo iyo cidda culimo isu ekeysiiseen ee culimada u eegan culimada ka mid ahayn waqad bayana allahu ilaahay waa caddeeyey hada alasla fii awali suurati albaqara ayuu ku caddeeyey min qowlihi tacaala laga bilaabo ya banii israaiil adkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum waawfuu bicahdii uufii bicahdikum ilaa qowlihi ya banii israaiil adkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum waanii fadaltukum cala alcaalamiin labada aayad inta udhaxaysa ilaahay wax badan oo cilmiga iyo culimada ku saabsan buu ku tilmaamay sheekhu wuxu uhi wayasiidu waxa u siyaadinaya wuduuxan caddayn maa saraxat bihi wixii ay caddaysay asunnatu sunnadu fi lkalaami alkaiiri albayin alwaadix hadal badan oo cadna ay ku caddaysay lilcamiil beliidna ay u caddaysay qofka caamiga uma saara haadaa caamigii culim caamigii wixii u caddaaday dee caalimkiina waa u caddaaday sheekh wuxu uhi uma saara haadaa taasi waxay noqotay cilmigii iyo culimmadii iyo noqoshadoodii iyo fadligii ay lahaayeen barashada la baranaya waxay noqotay aqrabul ashyaa'i bay noqotay ashyaada tii waxyaabaha ugu yaabka badan wa saara alcilmu walfiqhu cilmiga iyo fiqiga lagu faanaa wuxuu noqday huwa lbidacu wadalaalaatu wuxuu noqday bidicii iyo waxyaabihii sharciga khilaafsanaa iyo ee lumitaanka ahaa halka sheekhu wuxuu ka tilmaamayaa asalka afraad shareecadu aadka ay u caddaysay inuu yahay baaqitaanka ay ku baaqday cilmiga iyo qaaditaankay kor u qaaday cilmiga iyo ehelkiisa iyo fiqiga iyo ciddii ehel u ah cilmiga sharcigu ammaanay ciddii ehelka u ahna uu ammaanay waa cilmiga ku dhisa waa cilmu alkitaabi waasunnati wamaa kaana calayhi nabiyu sal alla alay slam asxaabatu waa cilmiga ku dhisan ee ka dhambalan ee salka iyo gunta ay u tahay kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ahayd iyo wixii saxaabada rasuulka sal allahu alayh wasalam uu kaga tegay ee uga dhintay ee uu baray ee uu ku tarbiyeebay diinah kaa weeye cilmiga ilaahay ammaana sidaa awgeed baa ilahay wuxuu uhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululaalbaabi ilahi cidda cilmiga leh iyo cidda juhaaladan cilmiga lahayni ma sina buu ilaahay laakiin warkaa waxa fahmayo dhuuxaya un ciddii caqli u saaxiiba nabigeenu wuxuu uhi man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ilaahay cidduu khayr la doonin diinta ayuu fahansiiyaa mafhuumkeedu waa maxay cidda aan ilaahay khayr la doonin diinta ma fahanto rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay inaan ambiye laga dhaxlin dadka ayaa ugu fadli badan ambiye iyo rasul baa ugu fadli badan soo ma markaasuu nebigu wuxuu sheegay sal allahu alay wasalam inaan laga dhaxlin diinaar iyo dirham toonna dollar iyo dahab iyo fido iyo diinaar iyo lacagtoonna lagama dhaxlin waxaa laga dhaxlay cilmi ayaa laga dhaxlay kitaabkaa iyo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam faman akhadahu akhada bixaddin waafir sidaa awgeed baa ilahay wuxuu sheegay ciddii cilmigaa qabsata inuu ilaahay kor yeelayo ilahay wuxuu uhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat in ilaahay kor u qaadayo maqaamkooda iyo sharaftooda ilaahay uu kor u qaadayo waxau nebiganu sheegay sal allahu calayh wasalam in cilmigaasi uu qofka xataa markuu dhinto anfacayo oo nebigu wuxuu uhi qofka camalkiisu waa go-ayaa dhammaantiin ilaa waxyaabaha aan go-aynin ee qiyaamaha marka marka uu dhinto kadib u soconaya waxaa ka mid ah cilmun yuntafacu bihi cilmu cid baray ama ciduu cilmi baray cilmi uu nashriyey ayaa ka mid ah cilmiga ilaahay mansiladiisa kor buu u qaaday cidda ehelka u ana ilaahay kor buu u qaaday ilaahay ree bani israa'iil waxa uu ugu manno sheegtay oo uu yidhi bal hadda dib u xasuusta nican fara badan oo ilahay isugu daray ay ka mid tahay inuu ilaahay culimo ka soo saaray oo ilaahay uu ambiyadii iyaga ka dhigay oo ilaahay amni iyo nabadgelyo uu siiyey oo ilaahay uu isugu daray waxa weeyaan adduunyo kheyrkeeda oo dhan ilaahay dabeedna ballan buu la galay uu yidhaah ilaahay oofiya ballankaas waa maxay waa inay isaga u hoggaansamaan rusushaa raacaan cilmiga ay la yimaadeen ka diin dhigtaan aanay iskhilaafin ilaahay wuxuu nicmadaydii xusa markaas fadliga intaa lega ilaahay idin siiyey ee khalqiga idinla noolaay oo dhan ilaahay idinkaga fadilay xusa oo abaalkeedii garta oo ilaahay jalla wacalaa ku caabuda sunnada nebiguna sida aynu sheegnay axaadiis badan baa ku soo aroortay cilmiga fadliga cilmiga iyo culimada culimada fadli cilmigaa ilaahay uu ammaanay waynu sheegnay nooc yahay cilmigaa ilaahay uu ammaanay wax kastoo khilaafsan oo falsafad ah oo aaraar rag ah oo waxa weeyaan afkaartood ah oo cilmi lagu sheegaa cilmi maaha cilmigii hanuunka lagu helayeyna maaha maanta caalam islaami in badanoo ka mida waxaa weradayay kuwo la yidhaha mufakiriin islaamiyiin maalinba meeshay waxay la noqoto halkay la noqoto ku dhufanaya ya sidii odayaashii shaxda ciyaari jiray inbuu odhan yahay halkan baan maantana degay halkii ku adkaysan maayo uu ka guuraya berrina halkan baan degay buu odhanaya saa dambena meel kalu degaya maalin walba uu guurguuraya waxaanu rabaa guurguurkaa inuu yidhaahdo meeshiiba mar meel walaan ka soo guuraynad way saxsanayd meel walaan u guurayna way saxsanta sax maaha waxay ku tusinaysaa taqallubka dadka qaarkood ay taqallubayaan inaanay marka hore cilmi sugan ka fulaynin sidaa awgeed qofka muslimka waa inuu kala barta buu sheekhu leeyahay cidda cilmiga u saaxiibka ah ee cilmigii saxdaa haysa iyo cidda culimada isoo ekeysiisay ama mufakir islaamiya la leeyahay waa khabiir baa la leeyahay waa kan baa la leeyahay magacaan waaweyn alqaab waaweyn buu iska sitaa alqaabtaa waaweyn uu iska sito markaad hoosu degto waxba ogama hooseeyaan abjadiyaadka islaamku qaldaya waxay culimadu dhahan culimada ilaahay uu faray in la raaco waa rabbaaniyuun waa nimanka saddex sifo kulmistay waa waa culimo cilmiga ay hayaan uu yahay kitaabkii iyo sunnadii iyo wixii salafu saalix ay ku sugnaayeen waa caamiliina bihi oo waa kuwo ku camal falaya waa kuwo ku sugan oo ay ka muuqato khashyo iyo alla kacabsi iyo ilaah caza wajalla raaligelintiisu dad badan oo maanta iclaamka caalamka laga sheeg sheego oo waxaa jira ummadda waxay u sheegayaan wax saxaanahay waxaa jira culimo badan oo cilmigii saxdaa haya oo aan maanta iska maqmuuriina oo qarsoon oo aan cidina ogeyn markaa diintaada ha ka dhigin timir xalaal taalla oo ciddii soo martaaba qaadato oo aad midaad cid walba weydiisa diintaada ha ka dhigin ee diintaada waxaad weydiisaa qof aada diintiisa ku kalsoon tahay cilmigiisa iyo alla kacabsigiisu uu muuqdo waxa uu sheegayaa wax ku dhisan daliil ay tahay ee ra' iyo fikir wax ku dhisan aanay ahayn sheekhu wuxuu yidhi culimadii iyo cilmigii qura bay noqdeen waa runtii dadku waxa ay diin ka dhigtaanna waxay noqotay bidco iyo dalaalaad ninka dadka faraya in qubur la dawaafo ama dadka ugu baaqaya ilaahay cid aan ahayn in la weydiisto waxaan ilaahay mooye cid kale karaynin de wuxuu ku baaqayaa waa wax diinta khilaafsan usuushii nebigu leyma calayhi salaatu wasalaam mid khilaafsan weya ninka maanta dadka ugu baaqaya in dad dhiig muslim la daadiyo birta laga caslo waxa uu ku baaqayaa waa mid baadi ah ninka maanta waxaa diin ka dhiganaya wuxuu ku baaqayaa wax dalaalaha wuxuu ka diin dhiganayaa wax sharciga khilaafsan shaa am aba radiya aw qadib wa saara alcilmu walfiqhu walbicdu waddalaalaat si awgeed baa nebigu wuxu uhi ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazicuhu min quluubi alcibaadi walakin yaqbiduhu biqabdi alculamaa nebigu wuxuu marka ilaahay culimada qabto cilmigii dadka laga siiyo dadku waxay samaysanayaan kuwo ay wax weydiiyaan oo ru'uus oo waxa weeyaan juhalo ah itakhada annaasu ru'uusan juhaala oo aan diintii waxba ka garanaynin fasu'iluu waa la weydiinayaayo dabadeedna waxay fatwoonayaan wax baadiya bu nebigu calayh isalaatu wasalaam fadalluu wa adalluu iyana way lumayaan dadkiina way luminayaan bilaahi calaykum ninka maanta laba qabiilo oo soomaaliyeed oo islaynaya oo birta iska aslaya oo waxay isku haystaan ama dhul yahay ama qadaayaad waxa weeyaan adduunyo ay tahay leh ree hebel naga dhiciya dilkoodu waa diini waa jihaadi ya ee laga yaabo inay isu baxayso labada salaadood ay tukanayaan ninka maanta u sacabinayeele waxa weeyaan inaga rida waa waa jihaad oo ninka dhinta jannuu ku helayahay soo baadi ma ha baadi rasuulku wuxuu sheegay laba muslim id altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatulu almaqtuulu fi nnaar sheekhu wuxuu yihi wakhiyaaru maa cindahum kuwa maanta dadku ay culimo moodeen in badanoo ka mida waxa agtooda yaalla waxa ugu fiican waa lubsu lxaqi bilbaaili waa inay xaqii baatil ku dhahaan oo dadkii wax xaq u eeg laakiin baatila ugu baaqaan wa saara alcilmu aladii faradahu allahu tacaala cala alkhalqi wa madaxahu wuxuu maanta noqday buu sheeku leeyahy cilmigii ilaahay uu ammaanay khalqigana uu ku faral yeelay waxa weeyaan inay qaataan laa yatafawahu bihi mid aanu ku hadlaynin ilaa zindiiqun mid dad mid munaafiqa aw majnuun ama waalani mooyaane ninkii cilmigii saxdaa sheegay dha waryaana muslim oo dagaal muslimiin ka dhexeeyaa waa mid xaaraana war sharciga kuma bannaana war dhiig muslim daadintii ilaahay baa lagaga fogaadaa ninka maanta yidhaha waxaa leeyahay war naga ilaaliya waalihi wuu iska hadlaya waa camiilo gaalo u shaqeeya waa nin waalana maxaa ka dhegaysanaysaa bal waxaad ka warantaa walaa saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam niman ahlubidaca waxay ka shaqeeyeen inay islaayaan dabadeedna waa la islaayo dagaal baa ka dhex dhacay saxaabadii rasuulka mucaawiya cali bin abi taalib radi allahu tacala canhu dagaalkaa culimmada islaamku dhammaan waxay ku sheegeen inuu ahaa dagaal fitna ah oo aanay ahayn in la galo intii gashay ee saxaabadii rasuulka ka mida iyo taabiciintii wixii faraa la galayba way ka murugudeen ilaa iyo hooyadan umulmuminiin caaisha ay tiri nebi maxamed agtiisa haygu aasina sababtu maxay tahay qubuurta muslimiinta baqiica laigeeya bay tiri waayo nebi maxamed dabadii dembi baan sameeyey aan maaragtay jeclaan lahayn aanan samayn lahayn maaragta dagaalka cali iyo mucaawiye ka dhex dhacay haddii uu noqday muslim isku leynaya xarbu fitna uu noqdo iyagu saa farta dhexda uga qanineen kuwii galay kayni maanta ku jirna maxay moode dad badanoo muslim maanta ku jiraan ya وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون وصار وحنق دي بشاق من أنكره نكا ديدة بدعاء وحا بعضي ذاتك الله فتوانا يو قلباتك قفك ما أنت ديدة أو عداوة علادية أو وجد كدد على في التحذير منه إنه كدقية والنهي عنه إنه دتك وديده عفوا وصار وحنق دي من أنكره نكا ديدة علمك حقها وعداوة علادية wajada ku dadaalay fi taxdiiri canhu kadigidda uu ka digayo wanahyi canhu dadka diididda u diidayo xaqaa in la raaco ninkii ninka diidayaabaa wuxuu noqday huwa alfaqiihu lcaalimu dadku ninkii baadida ku baaqayay ee xaqii ka digayay ayay waxay u aamineen maadaama hawadii hawadoodii uu waafaqayo waxay u aamineen inuu caalim yahay xaqna hayo casrigeena haddaynu eegno shalay dadkii ku baaqayay mudaaharaadka ee waxa weeyaan lahaa waa in la mudaharaadaayo waa in dadkan lagu baxaayo waa in dowladahan la ridaayo waa sax oo waa xaq oo waxa weeyaan mansilaa lagu gaaraya sharaf baa lagu helaya maanta markay dalalkii ay ka dhacday khasaaraha faadixa inoo wada muuqdaa uu gaadhay in badanoo iyagii kamid a maanta waxay leeyihiin meesha khalad ba ahayd oo sawdigii shalay lahaa waa sax ee si cadka u tumayay ya xusni ha la rido inkaar ha ku dhacdo xusni mufsid buu ahaa mujrima laakiin maxaa la keenay midka khayr badama la keenay lama keenin qadaafi midka khayr badamaa la keenay lama keenin dalkiina waa kaa gacan galay dadkiina nafahoodii umaana gurigaaga gud iyagoo guryahooda gudahooda jooga la laynaya oo waxba kasban iska daa nin shaaric jooge hantidii dalkana waa la daldalanaya waa la guranaya naf baan badbaadin oo hanti baan badbaadin oo dal baan badbaadin oo waxbaan badbaadin nimankii shalay dadka diin uga dhigaya lahaa u saxabutumay in badanoo kamid maanta waxay leeyihin yaaley ma maya ma suurtagalaha wixii diin may ahayn waa kanaan degnaydaan sheegaya marka qofka aad diin ka qaadanayso waa in aad rasaano badan iyo cilmi ku og tahay ilaahayna kitaabkiisa fasaadku noocuu doonaba ahaadee waa diiday diinta islaamkana waxaa ku xaaraana dhib jiray in lagu bedelo dhib ka weyn caqli ma hadde dhib jiraan in lagu bedelo dhibka weyn dee maaha in wax la bedele waxba la kharibay walihaadabaa rasuulkeenu sal اllahu alيh wasalam caaisha wuxuu ku yidhi lowlaa ana qowmaki xadiiثuu cahdin bikufrin lahadamtu اlkacba wala banaytuha calىa qawaacid ibraahim bal hadalkaa u fiirsada nebigu wuxuu ku yidhi caaishahay kacbadu qalab ba u dhisanta qayb ka mida laakiin waanan jeclaan lahaa inaan dumiyo buuri nebigu alay salatu slam oo sidii nabiy llahi ibraahim uu u dhisay aan u dhiso laakiin nebigu wuxuu uhi waxaan uga tegey oo aanan taa u samaynayn waxaan ka baqayaa inay quraysh oo dhami diinta ka baxdo oo ridowdo oo aan islaamkaba laga yaaco oo la dha warma ninka kacbadii dumiyey markaase waxa weeyaan wanaag ku baaqaya haddii wanaag ku baaqaya kacbadii mu dumiyeen baa la odhan lahaa muxuu nebigu ka baqay kacbadu inay qalad u dhisnaataa waa munkar soo ma in la bedelaana waa macruufo sideedii loo bedelaa laakiin macruufka hadday ka dhalanayso munkar ka xumi uu ka dhalanayo dee akhafu darareynkaa la qaadanayaa bidafci adarihima soo ma miaal labadan ku daro waa khatima rasuulka sal allahu alay wasalam iyo saxaabadiisa waxaa aflagaadeeyey nin munaafiqa oo munaafiqnimadiisa aan shaki ku jirin markaasaa waxa uu yihi layukhrijana aladallu layukhrijana alacazu minha aladal madiine markaynu ku noqono ka sharafta badan madiine ku sharafta badani ka dulliga badan wuu saari doona nebi maxamed iyo saxaabadiisa waanu saari doonaa buu leey rasuulkaa warkii loo sheegay cumar oo nabiga ag fadhiyey hebel baa sidaa yidhi baa lagu yuri nabiga calayh isalaatu wasalaam cumar oo nabiga ag fadhiyaa buuri nebi maxamed oo ninkaa igu fasax kurkaan ka soo jaraya rasuulku wuxuu kuhi dachu laa yataxadau nnaas ana muxamada yaktula asxaabahu iska daa buu kuhi nebigu alayh salatu wasalaam hadilin waayo dadku yaanay ku sheekaysanin maxamed intii raacduu laayayey ma ninka intii raacday laayay ayaa khayr idiin haya war birtuu idinka aslaya ga walla nama idinka reeba inaan raacin muxuu nebigu ka baqay munaafiqaa in la dila iyo kuwa lamidihi ina maadaama ay ka dhalan karto fasaad ka badan oo ah in dad badan islaamkaba ka yaacan laha war yaadha xagga ku socotaa dee maxamed baanu doonaynaa war ma ninka intii raacday lahayay warkaas hadduu khayr hayo khayrkiisa waxa heli lahaa intii raacday ka jooga fasaadkaa ka munkarkaa ka xumi maadaamauu ka dhalan karo sadu nnaas can diinillaahi ah ayuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam u daayay munaafiqiin uu garanayay inay munaafiqiin yihiin oo aan u layn oo ugu dulqaatay rasuulka alayh isalatu wasalaam idan usuusha sharciga waxaa ka mid a sida culimadu u bayaamiyeen inaan munkar lagu bedelin munkarka weyn culimada waxyaabaha maanta waaqiceena ka jira diidayna qawaacidda sharciga iyo nusuustaasay wax ku dhisayeen iskamay hadlayn wixii ay diidayeenna way muuqdeen oo waaqicooda way waaqica maanta way ka muuqdaan oo qof waloo kullu diicaynin nin waloo laba indhoodliiba u arkaya marka walaalayaal cilmiga in lagu dadaalo ehelkiisana la barto cidda aan cilmiga ehel u ahayn ee libaaskii culimada xidhatay iyo cilmigana iyo culimadana la kala saaro waa laga maarmaa waxaan warkay ku khatimaya diintaada ha ka dhigin timir xabaal taalla oo ciddii soo martaaba alqafto oo qaadato ee diintaada waxaad ugu u weydiisaa oo u daba fadhiisataa cid diyaaradooda la hubo subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka